haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jowhar waxay door muuqda ka qaataan kobaca dhaqaalaha dalka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexeba waxay qeyb muhiima ka yihiin dhaqaalaha qoysaska iyo bulshada iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa u dheer mas-uuliyadda ay ka hayaan guriga sida daryeelka caruurta nadiifinta iyo karinta cuntada haddana haweenkaasi waxay muujiyaan dadaal karti iyo dulqaad mudan in lagu daydo haweenkan oo la hadlay radio snai ayaa sheegay inay tahay wax adag in laga shaqeeyo iskudarka guriga iyo ganacsiga balse ay ku qasabtay xaaladaha ka jira qoysaska
waxaa maray guriga markaa howlka soo qabto kadib waa inta imaadaa wiilkan walaalkey la joogo asaa i caawiyo xiliyada guriga mashquulsan oo kale asaa meesha joogo waxyaabaha kalena inaa soo qabtaa inta imaadaa walaa culays saas ma dareemi baane waa ii fududahay maadaama famil familka ay guriga joogaan io kaa waxyaabaha qara i caawiyo marka culays saas ma dareemi haa way jiraan meeshan jowhar waaye waxma ku soconayaano lacagtaada ma iska tahriibtid iyo waxaas dadhaha way jiraan laakiin ani kuwdii hore yoolaa lahay maho markii hore yoolkeyga inaa ka dhabeeyo oo ugu talagalay dad ma udhigeeni wallaahi dabcan waxaa laga ka caaw salaada subaxeed oo kale sida maxay ahayd ilmaha quraaca sida loogu samayn lahay waa la iskarabsadaa ciyaalka iyo aniga waa iskarabsanaa si suuqan aan u imaano oo gurigan hoosheena u qabsano alxamdulilah bi aadam maxay ahayd marka saasaa hoosheena u furdaaminaa sida waqtiyada labada saac camal waa hoosha quraacdii markaa la bogo kadib hoosheyda iska soo aadaa ganacsiga ilaa iyo koo iyo toban saac ka rubaxaa maasha allah wax nagaalaysamale alxamdulilah ganacsigan waxaa rasuulka calayhi salatu wasalaam u duceeyey aad iyo aad wuxuunta u barakaysan yahay haddaa wax yar ku bilaawda maasha allah way barakoobaysaa si fiican haa cid iga caawisaa jirto waayo hal qof far kaligeed foolma dhaqdo ganacsigoo kale wuxuu u baahan yahay laba qof saddex qof sida oo macnaha hoosha oo loo fududeeyo qofka oo macnaha oo maxaa la kasmatarka oo loo fududeeyo guriga saasoo kale ciyaalku way ii kaalmeeyaan alxamdulilah wax dhibaato ma qabno maasha micnaha waxaan ku maarayaa subaxda intaan shaqada aadin ka hor micnaha aan hooshayda qabsadaa markaan soo laabta kabacdi haddana waxayda anaan dhamaystirto maadaama ay tahay suuqayna marka halka sabdiya ugu badan tahay maalmaha kalena markii lagu laabanayo ay tahay hal saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyana guriyog iska joogayna anaka suuqayna micnaha afar saac ilaa hal saac ay bilaabanay culayse waa dareemayo mararka qaar waa xanuunsan kartaa cunugaa kaa xanuunsan kara adigoo shaqo ku jiro micnaha shaqada guriga ku jira suuqii oo kale lagaa wacaa adiga haddana oo micnaha shuuqa oo micnaha guriga ama marti ama waxay kuu joogaan haddana suuqi a micnaha saasoo kale waa culayse waa dareemaa mararka qaar laakiin inta badan waa waa aan la is xaliyo wax hadda oo gaar oo i xaliyo oo micnaha oo xoog aan ka haysta ma jirta aniga la isku xaliyo labada meelbo si kastaba ha ahtee waxaa mudan in haweenka lagu dhiirigeliyo shaqada ay hayaan si ay u horumariyaan ganacsigooda ayna laba jibaaraan caawinta qoysaska iyo kobcinta dhaqaalaha dalka